نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل waxaa goordhow kanaalka wararkalka taayib alkhabaariyaha uu baahiyey filim aad u xiiso badan oo lagu soo bandhigayo mujaahidiinta oo dib ula wareegay deegaanka bariire ee wilaaya islaamiga shabeellada hoose filimkan ay baahisay kataayib al akhbaariya ayaa waxa uu soconaya wax ku dhow shan daqiiqo waxaana lagu soo bandhigaya mujaahidiinta oo dib u qabsanaya deegaanka bariire oo ay muddaha gacantooda ku jirta ciidamada dowladda federaalka
الإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك واجتيان فيه للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر ugu horreyn waxaa muuqaalka lagu soo bandhigayaa difaacyadii ay ciidamada dowladda federaalka ay isku gadaameen kuwaasoo ay kaga gaashaaminayeen rasaasta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab filimka waxaa sidoo kale kasoo muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo ku dhex luuganaya difaacyada ay halkaasi ka dhisteen ciidamada dowladda federaalka iyagoo garwaxsan hubkooda waxa ayna ku jiraan saf dheer kuwaas oo la arkaya iyagoo horey usii galaya xerada askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka bariire kaamirada alkataaya waxay si toos ku tusaysaa gudaha xerada waxaana halkaasi ka muuqda haraadiga ciidamada dowladda federaalka sidoo kale waxyaabaha xerada lagu arkaya waxaa ka mid ah cooshado ka kooban baco iyo jiingado oo halkaasi guud ahaan ay u seexinayeen ciidamada dowladda federaalka kaamirada alkataayib ayaa ku dulgeynaysa buundada ay caan ku tahay bariire waxaana dushooda ku socdaalaya qaar ka mid ah militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab فيه نسم شامخي فيه نظهر باكتسام أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء sidoo kale waxyaabaha aad ku xiisa badan oo indhahagu qabanayaan ayaa ah dadka shacabka ee kunala bariire oo goranaya dhammaan agabka yiilay saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee ka carareen shacabka qaarkood ayaa la arkaya iyagoo wata agab fara badan oo ay ka mid yihiin joodarayaal iyo alaabta lagu dhaqdo guryaha iyo kuwa kale
بالصلاة الفاسد فيه ولا فاسد فيه يعلم كل جاحد أننا أسد البطاش فيه يرى كل حاسد فيه يردع كل فاسد فيه يعلم كل جاحد أننا أسد البطاش فيه بالحق ugu dambeyn filimka qaybihii dambe ayaa waxaa lagu soo bandhigaya qaniimadii ay gacanta ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta kuwaasoo ay ka mid yihiin rasaas tiro beerha iyo agab ciidan oo aad u fara badan لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعدى وعيد ولنا فيه انشراح لاح من dib ula wareegitaanka xeradan ayaa imaanaysa kadib markii saldhigyada ciidamada dowladda federaalka lagu ekeeyey weeraro safmareen ah kuwaasoo ay ka mid yihiin saldhigga ay ku lahayeen degmada udheegle iyo sabiid iyagoo ugu dambeyn nafta doorbiday inay isaga cararaan deegaanka bariire ee gobolka shabeellada hoose فيه يحكم بالصلاة